Wax-soo-saarka tacabka dalagyada ee beeralayda degmada Dholow ayaa ah mid ay si weyn ugu tiirsan yihiin dadka ku nool gobolka Gado, balse beeralayda degmada Dholow ee gobolka Gado ayaa dhibaatooyin ku qaba cayayaan inta badani ka cuna dalagyada ay beertaan kuwaasoo ay ka mid yihiin galleyda, digirta, masagada, yaanyada, liin dhanaanta iyo kuwo kale oo badan oo ay beerteen iyaga oo la daalaa dhacaya khasaarihii ay kala kulmeen amaba ay u geysatay fatahaadii El Niño oo inteeda badanba kala tagtay agabkii ay u adeegsan jireen wax-soo-saarka beeraha. Guddiga Beeralayda degmada Dholow oo warbaahinta la hadlaya ayaa Wasaaradda Beeraha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ka codsaday inay ka garab siiso daaweynta cayayaannada beerahooda dhibaatada xoogga leh ku haya iyo in ay helaan agabkii u fududeyn lahaa tacabka beeraha.
aad la socotaanba muddo dhowr sana afar sano saddex afar sano abaar bay ahayd afar sano biyo baxay ahayd haddana madba midka kale markii laga baxaba dhibaatadeedu la imaanaya biyo baxadii markii laga baxay oon abuurannay dalaggii aan abuurannay waxaa ku habsaday cudur cuduradaasoo noocyo badan leh gelleyda waa dixiri iyo yaanyada bahal kaloo iska cad oo injiri la yidhaahaa jirto marka wax uu gelaynina ma laha hadda gelleydan iga dambayso waa aragtaa waa ku jiraa gadaashaadan ba- bahalkan koostada ku taallo waa ku jira midigta yaanyadan ku taallo ku jira wax uu daynhaya ma laha wax badan baan cabannay hay-ad kasto maamul kasto cid kasta oo aqoon iyo awood ahaan ilaaha awood leh nagu dhaanto waa oola cabannay waa weyne marka bahalkan wax naga qabtaa waa weyne daawo waa ku isticmaalnay daawo dhireedan kale waa isticmaalnay oo dabiiciga ah waa isticmaalnay mid gacan ku samaysa waa isticmaalnay waa bahalki waa waa soo taagan yahay waa kari weyne waxay markaan taagan tahay in yaambooyinkii laga qaato intaas ayadoo jirta waxaaba kaloo yimid cudur kale oo la yidhaaho ku dhaco basasha ku dhaco oo maxaa magaciisa marooriyow basal dhan ood abuuratay markii la yidhaaha hal la gooyo barida hal hameyn ay qallali qurruf eberay noqonaysaa Ka- marka waa laga cajisay beerihii waxaana muhiimad ahayd in la abuurto beeraha si looga baxo baahida iyo gacan hoorsiga looga baxana muhiim bay ahayd in la abuurto beeraha saas la adlayeed waxaan codsanaynaa cid kasta oo awooda la tacaalidda bahalkaas aqoon iyo daawo in ay wax nagala qabataan yaan codsanaynaa waxa arrinta aan ka hadlayno oon ka qaylinayna waxaa weeye waa cudurka kaas ku dhacaya beeraha oo meelna aan dhaafaynin sanadkan ninkii mataqaanaa konton kiile boqol kiile basal beeray wuu ka dhex baxay marooriyo waa eber ka dhigay waa cudur weligii anaga aan arag hadda carrada ku cusub Een, ma garanaysaaye sidoo kaleeto yaanyadii aad loo tacabanayey oo qudaarta magaalada gelaysa ahayd qudaarta subax walba magaalada geli jirta hadday yaanyo tahay hadday koosto tahay hadday barbarooni tahay hadday mataqaanaa ay salar tahay wixii oo dhan wuu ku habsaday cudurkii baa galay marka waxaan u baahan lahay cid walbo oo arrinta ayadaa wax ka qaban karto hadday aqoon wax uga qaban karaan haddii mataqaanaa awood iyo mataqaanaaye ay nagu caawinayaan wax mataqaanaa cudurkaa zuuliyo oo dawo ah ay noo keeni karaan cid walbo arrintaas wax ka qaban karto waxaan leenahay noo imaada Wax-soo-saarka beeraha ma noqdo mid ku bac sameeya inta uu la kulmayo waxyeelada cayayaanka, waxaana dadka beeralayda ah ay si weyn kaga cawanayaan hoos u dhaca ku yimaada tirada iyo tayada dalagga ay soo saaraan.